maanta magaalada wajeer si dooyran loogu soo dhaweeyey ambasador maxamed cabdi maxamuud oo ah gafanaha ismaamulka wajeer kaasoo ay dib u soo celisay maxkamadda sare ee ku taalla meero maxamed cabdi maxamuud ayaa boqolaal shacab ah kula hadlay barxadda qoraxey halkaasoo ay shacab badan isugu yimaadeen dadkii halkaasi isugu yimaaday ayaa ambasador maxamed cabdi maxamuud kula dardaarmay inuu waajibkiisa si hufan uu u guto maanta waxaan soo dhowaynaynaa madaxeennii his excellency maxamed cabdi maxamuud oo sagaal bilood ka horo xilka si khalad ah loogu wareeji waa si khalad ay ahayd waxaa loo isticmaalay siyaasi laakiin waa nin sabar badan arrintu waa ku sabri si sharci ahas wax u raadsaday haddana si sharci ahas wax u helay soo ma garan marka dowladaada haddaad soo noqotay tillaabayaal degdeg ah oo dadka lagu caawiya waa inaad la imaadan kartid insha allah middeeda labaad mooshimuwa gabana waa inaad ogaataa ummadda reer wajeer waxay weynaysa waa arrimaha bendin biilka waa inay arrinta ayda ah idana laga meel gaara insha allah ugu dambayn waxaan rabaa reer wajeer inaad ogaataan meeshaan maanta inaan iskugu imaadnay dabaaldegga gabana oo soo laabtay aad iyo aadna ugu faraxsantihiin waan arkaynaa si fiican iyo si wanaagsan dhanka kale gafanaha ismaamulka wajeer oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey shacabka wajeer ee sida diran u soo dhaweeyey reer wajeer walaalayaal waa liin sheegaan u malaynaa imaadista aan imaadnay waxaan ku imaadnay waa dogsoonteen sagaal bilood ayaanu maqnayni soo maaha oo kees baa jiray marka annagana markaa sharciga waa ka dambaynaa sharcigu baan ka war sugayni haddana ilaahay baa mahad iska leh waa nala soo celi jaanjaalkii maxakamadda midda hoose iyo midda koraba kulli wanaway waxay arkeen in makoosa inna aan lahayn soo saad ma soo saad ma marka taas waxay tusaysaa wixii hore inay un wax maaragtay khalad iska dhacay amaba siyaasa ay ahaayeen haase ahaatee dadkii ka dambeeyey iyo annaga iyo kuwii aan ka dambayninba kulli aniga waxaan rabaa in aan cafis aan u fidiyo reer wajeer migu migu raacdeen cafiska migu raacdeen maxaa yeelay diinteenna saasayna fartay waxaa la rabaa ruux hadda hadduu kuu kooseeya inaad cafiso soo maha cafis waay soo maha aniga waa in cafiya idinka miyaan cafiseen miyay cafiseen
maxamed cabdi maxamuud ayaa sheegay inuu dhammaan cafis u fidiyey cid walba oo ka dambaysay xilka qaadistiisa ani waxaan inka doona in aad gacan isiisaan sidii asal horead isiini jirteen reer wajeer in aan maaragtay aan dhaafna waxyaalahan saan iyo saanay ahayd ma jirta cafis ayaan fidi idinkana reebaadiya iyo dadka meelaha kala jira u sheega cafiskaas inaan fidinay marka midda kale ninka walaalkeen oo axmed cali mukhtaar warka shalay aad sheegay radio waad ka sheegi waa soo dhowaynaynaa aad iyo aadaad umahadsan yahay haddiiba aad aqoonsaday maxakamadda amarka ka soo baxay iyo walaalnimadii marka annagana waa u haynaa ti iidaheed waa soo dhowaynaynaa ninkaas iyo inta kale oo asaga gacan siinaysa kulli waa soo dhowaynaynaa sababtaanu soo dhowaynaynana waxaa waaye danta wajeer ayaa wax walba ka weyn soo dadma ugu dambayntii wakiilada golaha hoose ee baarlamaanka wajeer ayuu ka codsaday in si deg deg ah ay ku meelmariyaan lacagaha la doonayo in abaarta wax lagu qabto maadaama abaar baan ay ku dhufatay ismaamulka wajeer aan ka doodin oon baas maraynin marka waxaanu ka baryaa county assemblyga khayr allah siiyo raggii meeshaan soo istaagay kulli way aqbaleen in aan aan keenna sharcigaas aan keenna dhowaan weyga soo socdaba aan keenna ay mariyaan supplementaryga ay mariyaan si maaragtay lacagta iida linkugu soo gada maxaala raashin biyo iyo waxyaalo badan in aan kugu qabanna ayaanu doonaynaa insha allah marka gacan ma nagu siiseentaa
si kastaba ha noqotee ambasador maxamed cabdi maxamuud ayaa maanta magaalada wajeer waxaa ku soo dhaweeyey kumanaan shacab ah isagoo sidoo kale ballanqaaday muddada xilka uga dhiman in uu bulshada wajeer uu si hufan ugu adeegi doono cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer